shir labada dhinac ay ku yeesheen garoowe oo saacado badan socday kadib ayaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo tan waxbarashada ee puntland ku gaareen is-afgarad ku aadan helidda shahaadada federaalka ee dugsiyada sare iyo in meesha laga saaro arrimo badan oo labada dhinac isku hayeen oo ay ka mid ahayd imtixaanaadka wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi abuukar xaaji carab ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen kadib u sheegay warbaahinta in la xaliyey arrimihii shahaadada dugsiyada sare ee in badan murankeedu uu taagnaa shirkaasanu nooga arinsanaynay madmadow ama mugdiyo ama khilaafaad yaryar oo soo kala dhexgal labada wasaaradood ilaahay waa noo fududeeyey wixii khilaafaad ahaa waa xalinay waxaan ugu muhiimsanaa oo shahaadadii ardayda shahaadadii ardaydana sida war-saxaafeedka lagu sheegay maanta laga bilaabo ardayda waa ay qaadan karaan oo waa la sii daayey arrintaas oo ah arrin guul weyn oo labada dhinacba u soo hooyatay labada dhinac ayaa heshiis ku gaaray ilaa saddex qodob kuwaasoo ay ka mid yihiin dhinacyada qaadista imtixaanaadka iyo manhajka arrintan waxayn arrin taagan oo shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan khaasatan reer puntland ay aad uga walwalqabeen in ilmihii waxbartay ama dhallinyarada ahaa ee mustaqbalka lahaa inay waayaan shahaado federaal arrintaas arrin waxay ahayd aad dadka dhan u dhibaysay oo laga seexan waayey taleefanada kala go' ma lahayn asxaabta kala go' ma lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marar badan buuna warsaday oo yidhi arrintii ma la xalliyey oo waxaanu ku niri haddee waxaa maqan wasiirkii wasiirkii baan sugaynaa ilaahay fadligiis waa safarkan baa soo galay ra-isul wasaarahaas wafdigiisi baan ka mid ahayn ra-isul wasaaraha haddii halkan markuu yimidna wuxuu nagu la dardaarmay inay arrintan la xalliyo aad iyo aad baas aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa labada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweyne deni sidoo kale isagana waa kulanay isagana in arrintan la xaliyo oo wixii laisugu tanaasuli karo lasu tanaasuli karo isagana noo sheegay isagana waa mahadsan yahay maantana isku nimid arrintiina waa xalinay ilaah baa mahad leh howshii meeshaas baan bay ku dhammaatay waxaa noo dhiman shir aan ku baaqayno inay isugu yimaadaan wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradaha ama dowlad goboleedyada oo si degdega loo qabto oo lagu dhammaystirayo wixii dhiman hadday noqon lahayd guddiga imtixaanaadka guddiga manaahijta guddiga kormeerka si aan u helno manhaj ka turjumaya manhaj xoog badan oo ka turjumaya diinteenna dhaqankeenna iyo iyo iyo xiriirka aan la leenahay waddamada caalamka si ardadeenna ay ula tartamaan waddamada dariska ama waddamada kale ay u dhoofaan arrintaasna waxaa weeye degdeg baan baan u qaban doonnaa guddi imtixaanaadkaan samaysan doonnaa oo madax bannaan oo markaas kadib halbeegada imtixaanaadka iyo sida imtixaanaadka loo qaadi lahayo isaga shaqadiisa ay noqon doonto waxaan rajaynaynaa labadaas guddi iyo guddi kormeerka manhajka kormeera saddexdaas guddi hadday noo hirgalaan wax khilaaf ah iyo wax isjiidjiida iyo wax la kala jiidanayo ma jiri doonaan mustaqbalka inta aan joogno arrintaas baan ka shaqayn doonnaa wasaaradda dowlad goboleed puntland waa noo ballan qaadeen inay arrimahaas inagala shaqayn doonaan oo aan isla hirgelin doonno intii uu taagnaa khilaafkan ayaa sababtay in dufcado badan oo ka baxay dugsiyada sare ee puntland ay waayaan shahaadada dugsiga sare ee dowladda federaalka nuux muuse birjeeb v o a garowe